Maamulka Machadka Tababarka Macallimiinta Jubbaland ayaa sheegay inay dadaal xooggan ku bixinayaan tayeynta macallimiinta Jubbaland iyaga oo ay bixinayaan tababaro joogto ah oo kor loogu qaadayo xirfadooda waxbaridda. Kumanaan macallimiin ah ayaa waxa ay tababar ku qaadanayaan xarunta tababarka macallimiinta oo door wanaagsan ka qaata sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadaha macallimiinta. Maamulka Machadka Tababarka Macallimiinta Jubbaland Cabdiqaadir Al-Xikma ayaa tilmaamay inay xoogga saarayaan tababarada manhajka aasaasiga ah, maaraynta fasalka, iyo isticmaalka tignoolajiyada.
Waxaan tababarnay sideed boqol oo macallin ayaan tababarnay. Waxaan ku tababarnaa macallimiintaas, waxaan ku tababarnaa manhajka macallinimada ee Soomaaliya. Waxa ay qaataan muddo laba sano ah, dabloon sanana way ku baxaan. Sidoo kale macallimiinta Jubbaland aan u tababarno waxa weeyaan waa macallimiinta dugsiga sare ka soo baxda ee loo tababarayo macallinimada laba sano oo dablooma ah ayay qaataan kadibna jaamacadaha kale ayay horay u sii aadaan machadka tababarka Jubbaland runtii dad aada u fara badan ayuu soo saaray oo loogu sheegi karo ilaa maxaan ku dhahaa laba kun wax ku dhadhow ayuu soo saaray markii la isku daro muhiimadda uu leeyahayna waxaa weeyaan waa in uu maxaa ku dhahdaa tayada waxbarashada marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan waxa weye waa in macallin la tababaro macallin tababaran inuu maxaa ku dhahaa shaqada ilmaha baro waxbarashada inuu hago macallin tababaran macallinka hadduuna tababarnayn ilmaha waxa uu sheegayo maxaa ku dhaha wax saxa ma aha ma tababari karo ma diyaarin karo macal arday fiican marka waxa in taya waxbarashadu ay yeelato waxaa lafdhabar u ah waa macallin tababar in la helo tababarkii baana ay hadda anagu aanu qabanaa waxa aanu ku tababarnaa macallimiinta federaalka ah laba siyood baan u tababarnaa kow in ay si toosa fasalka u fadhiistaan sida ay hadda labada bilood ee fasaxa ay ugu jiraan oo kale sideed boqoloo macallin baa hadda noo soo xaroonaysa badankooda soo xarooday iyo in markuu fasalka ku jiro ardaydii uu wax u dhigayo maxaa ku dhaha machadkii uu joogo maxaa ku dhaha iskuulkiisii iyo maxaa ku dhaha degmadiisii uu joogo waxaanu ku tababarnaa online barnaamij online ayaan